waa uu jiraa markii aan ka baxay wasaaradda aan soo qadeeyay ayaa laiisoo sheegay in dhul ay wasaaraddu leedahay oo dhulka ka dambeeya cusbitaalka ee iskuul neeras ku leeyahay hostalka ahaan jiray in dhismo sharci darraa laga wado deedna askarta wasaaradda ilaalinaysay baan idhi taga deedna haddana dhowr jeer oo dambaa laygu ihi meeshii waa nin baa jooga askariga oo meeshii waa la dhisayaa askari may tegin deedna intaan wasaaraddii ku noqday baan askartii qaaday saddex askari baan qaaday meeshii markaan tagnay buu ninka askarigii xabada nagu soo riday xabadahaasina labada boodiyaba way way waxba iga yeeleen laakiin wax sii culus maaha anigan shaqaynaya ad arkaysaan dee qarankana intaa waa loo soo dhaawacmayey waa loo soo dhintay waa dad bay waxyeelo badani usoo gaadhay oo dad baa u dhintay alxamdulilah ano hawl qaran ku jira haddii ay maanta intaas iga soo gaadhay aad baan ugu farxsanahay wax dhibana kama meeshu waa dhul ay wasaaradda horumarinta caafku leedahay waa meeshii uu lahaan jiray iskuul neerasku hostalka ay ka dhisnayd ee ay geli jireen ardayda iskuul neerasku ay geli jireen waxa weeyaan dhul bannaan oo deyr ku wareegsan yahay oo hantida wasaaradda caafimaadka ka tirsan wasaaradda caafimaadku leedahay bishii saddexaad ayaan warqad u qornay booliska iyo arrimaha gudaha iyo dowladda hoose si loo banneeyo dhulka waayo waxaanu u baahannahay wasaaradda horumarinta caafimaadku u baahan tahay dhulkaasi oo ay uga baahan tahay inay waxyaalo kala duwan ay u isticmaasho weli may dhicin marka waxa aan ka soo horjeednay in dib loo qabsado oo dhismayaal dambe laga laga sameeyo